zakariya cumar aad baad u mahadsan tahay faahfaahin dheeraadi ayaa laga helayaa dagaallo culus oo ka dhacay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe dagaalkan ayaa waxay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen kow iyo toban neskar oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka ay ku dhaawaceen toddobiyo toban kale ciidamada lagu dilay dagaalkan ayaana waxaa ka mid ah sargaal sare duqaymo kala duwan oo ciidanka yuhudu ka geysteen marinka khaza ayaa waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab rayd ah ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay saacadihii lasoo dhaafay weeraro kala duwan ka geysteen qeybo ka mid ah marinka goodoonsan ee khaza waxaana weeraradaasi ku shahiiday sida la soo warinayo in badan oo ka mid ah shacabka reedka ee halkaasi ku sugan wararka aynu helina ayaa waxay sheegayaan in duqaymo aad u xoogan oo ay geysteen ciidamada yuhuudda ay ku shahiideen wax ka badan labiyo toban ruux oo shacab ah halkae dhaawaci kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan waxaana duqaymaha intooda badan lagu bartilmaameysaday maraakis ay ku hooyanayeen dadka barakacyaasha iyo sidoo kale guryo ay degan yihiin dadka reydka ah sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay saacadii la soo dhaafay duqaymo ka geysteen magaalooyinay ka mid yihiin beytillaayiya rafax annuseyraad iyo shajaaciya mujaahidiinta jamaacada nasratulislaam walmuslimiin ayaa weeraray saldhigyo ay ciidamada burkina faso leeyihiin jamaacada jihaadiga ee nusratulislaam walmuslimiin kana howlgasha saaxilka iyo saxara afrika ayaa toddobaadkan horraantiisa dhegta dhiiga u daray askar badan oo ka tirsan ciidamada burkina faso sida ay baysay muasasada zallaaqo oo ah garabka warbaahineed ee jamaacada waxay mujaahidiinta weerar cagmarina ku qaadeen ilaa iyo saddex xer oo ku yaala deegaanada bani furji iyo biisalla oo u dhexeeya dhulka duuriya kaaye ee dalka burkina faso waxaana weeraradaasi lagu dilay wax ka badan soddon iyo saddex askar oo ka tirsan ciidamada burkina faso halka sanad milatir waadu fara badan ay kusoo furteen ciidamada mujaahidiinta khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa ka dhashay robab xoogan oo ka daayay dalka sacuudiga robab mahiigaanna uu ka daayay dalka sacuudiga ayaa waxaa lagu waramayaa inay geysteen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo burbur iskugu jira wararka ayaa waxay sheegayeen roobkan uu ka daayay magaalada jiddah islamarkaana uu qaatay muddo saacad ah waxyeelo kala duwanna uu geystay dad aad u fara badan ayaa la warinaya inay ku dhinteen daadadkii ka dhashay biyaha roobka waxaana ka mid a dadka halkaasi ku dhintay haweenay soomaaliyeed muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya daadadka oo qaadaya gaadiidka ay dadka la socdaan sidoo kalena qarinaya xaafado iyo suuqyo ganacsi oo laga tukaamisto turkiga ayaa ka dhigaya soomaaliya meel uu ku tijaabiyey hubka kiimikada iyo gantalada ridada foog warbaahinta waddanka turkiga ayaa waxay tabinaysaa in dowladda turkiga ee gudaha waddanka soomaaliya ka dhisayso saldhig weyn kaasoo ay sheegtay inuu noqonaya meel ay ku tijaabiso gantalada masaafada dheer gaara dowladda turkiga ayaa waxay tilmaamtay in soomaaliya ay tahay meel istiraatiiji ah oo ay ku tijaabsan karto hubkeeda gantalada khubarada dhanka difaaca ee turkiga ayaana waxay sheegeen in dalkooda uusan ahayn meel lagu tijaabin karo hubka balse soomaaliya ay tahay goob muhiim ah oo lagu tijaabin karaa gantalada masaafada kunka kilomitir gaara tani ayaana waxay u muuqatay inay ogolaasho uga haysato dowladda xasan sheekh imaaraadka carabta ayaa xabsiga dhigay dad uu sheegay inay ka dambeeyeen dilka baadarigii yuhuudda ee gudaha dalkaasi lagu geystay wararka inaga soo gaaraya waddanka iskutaga imaaraadka carabta ayaa waxay ku waramayaan in xukuumadda abuduba ay soo bandhigtay ilaa iyo saddex ruux oo dhalashaaan ka soo jeeda dalka usbakistan waxayna xukuumadda abudubay sheegteen raggan ay ka dambeeyaan dilka baadarigii yuhuudda ee dhowaan lagu khaarijiyey gudaha dalkaasi wararka ayaana waxay intaa ku darayaan in imaaraadka uu howlgalkan uu ku soo qabtay raggan lagu eedeeyey dilka baadariga yuhuudda uu kaashaday sirdoonka maamulka gumaystaha yuhuudda ee muuse aada arrintan ayaana waxay muujinaysaa sida xukuumadda abudubay u garab taagan tahay maamulka saynada yuhuudda islamarkaana ay gacanta ugu soo dhigayso cid kastoo dhibaato ku ah danaha yuhuudda guddoomiyaha guddiga milatariga ee nato ayaa ka digay hubka tirada badan ee la siinaya dowladda yukrein admilan rob oo ah guddoomiyaha guddiga milatariga ee nato ayaa wuxuu guud ahaan ganacsada reer yurub ku wargeliyey inay isku diyaariyaan xalad dagaal maadaama iyagu yihiin kuwa ku fikiraya inay weerarka hortaga ku qaadaan dowladda ruushka waxaana uu tilmaamay inaysan ku tirsan badeecadaha kala duwan ee uga imaanaya ruushka iyo shiinaha isagoon ugu baaqay inaysan heshiisyo dambe oo ganacsi la gelin xukuumadaha moscow iyo beijin tani ayaana u muuqatay inay sii adkeynayso xaaladda u dhexaysa dowladda ruushka iyo waddamada reer galbeedka ugu dambayntii maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa bilaabay dhisida derbi u dhexeeya dhulka muslimiinta ee falastiin iyo waddanka urdun wargees ka soo baxa dhulka maamulka yuhuuddu xooga ku haysto ayaa wuxuu ku waramayaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu si toosa u bilaabay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu si toosa u bilaabay dhisida derbi cusub oo u dhexeeya dhulka falastiin iyo sidoo kale waddanka urdun wasiirka dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa wuxuu sheegay in qorshahani lagu adkaanayo ammaanka gudaha yuhuudda maadaamaay waayihii dambe halkani ka dhacayeen weeraro keligii dullimo ah oo ay fulinayaan dhallinyarada reer urdun waxaana uu tilmaamay in dhismahan uu socon doono muddo bil ah iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan boqolaal shaqaale ah wararka caalamka dhegeystayaal caawa waanaga intaa